faslun fii bayaani arkaani tayamumi wa kayfiyatihi fasal bimacnaa faasil baa looga jeedaa waa kala saareen wuxuu kala saarayaan wixii noo soo hormaray iyo waxaa soo socdaa fii ma taqadama wa fii ma sayatii bitacwiil ilmasderi wailati ismu faacil fasl faasil waxaanu kaga hadlayaa sheekhu u gunteeyey arkaantii iyo tirarkii uu lahaa gebagabaysigu iyo kayfiyada iyo qaabkiisii wuxuu ihi markaa yatayamamu waa gebagabaysanaya yatayamamu waxa uu ku gebagabaysanayaa bikulli turaabin camuud kasta daahirin oo daahira xataa maa yudaawaa bih xataa wixii wax lagu daweynayey camuudkii wax lagu daweynayey na ha ahaadee wa biramlin qururuxnaade fiihi qubaarun boodh uu ku dhex jiro laa bimacdinin macdinkii maya wa suxaaqati khasafin iyo dheriga burburkiisii iyo wa mukhtaliطin mid ku darsamay bidaqiiqin iyo wa naxwihi daqiiq iyo wixii lamida wa qiila waxaa la yidhi in qalla alkhaliiطu haddii uu yaraado waxaa khaliidka ah ee lagu daray ee dhex galay hadduu yaraado jaazi waa iska bannaan yahay walaa bimustacmalin mustacmal lamay cala saxiixi haddaan qabanno wa huwa mustacmal maa baqiya bicudihi waa waxa xubinkiisa ku hadhay wakadaa maa tanaasara wixii ka daatayna waa kula mid fil asaxi asax haddaan qabannoon ku soconno waxa uu leeyahay sheekhu waa gebagabaysanayaa amuud kasta ayuu ku gebagabaysanayaa bikulli turaab amuud dhammaanteed ayuu ku gebagabaysanayaa amuuddaasoo daahir ah oo ilaahay wuxu uhi fatayamamuu saciidan ayiba waxaa markaa laga soo naqliyey ibnu cabbaas inuu yidhi saciid bimacnaa amuud ayada jeega ayibna bimacnaa daahir imaamu shaafici wuxuu yihi isagu waa turaabun lahu qubaar waa camuud boodh leh oo waxaa gala fansaxuu biwujuhikum aydiikum minhu gacmihiina iyo wejiyaalkiina iyo gacmihiina kaga masaxadaa la yidhi markaa minhu tabciid ayay ku tusinaysaa oo shay ay wejigii iyo gacmihii barh ku hadhayo ayay tusinaysaa xataa maa yudaawaa bihi camuud kasta oo daahir ah in lagu gebagabaysto ayaa bannaan uu ku gebagaysanaya qofki xataa tii wax lagu daweynayeyna ha ahaatee markaa taa wax lagu daweeyaana waa dhooba ay yidhaahdaan armini ama irmini armini irmini markaa bifadxi ilmiimi wa bikasriha intaba way sheegaan waxaa loo nisbaynaya irminia yacni meel markaa belde ka mida bilaad ruom ka mid ahaan jirtay oo camudeeda ay markaa dadku ay isku daweyn jireen ayay u jeedaan waxaa dhici kartaa inay tahay dee armeniyadan hadda ka mid ahayd jumhuuriyaadkii ama dawladihii midooda sovieti uu ka mid ahaa inay taa tahay lise wax dhici karaa xataa taana ha ahaatee oo magaciidii camuudnimada ayaa ku dhacaya wa biramlin fiihi gubaarun waxaa kaloo markaas ay ku bannaan tahay qururux boodh leh qururux isaguna boodh leh waa ku ansaxayaa maxaa yale dabaqaadkii dee dhulka ayuunbu ka mid yahay turaabkuna markaa waa jinsi uu leeyahay uun laa bimacdinin maya iyada macdin oo wixii iyaga macdanta ahaa sida masalan dee camuudan markaa nifdiga iyo batroolka markaa laga qoda iyo tan kale markaa macdintan kibriidka la idhaahda iyo kuwaas iyaga lama ogola wa suxaaqati khasafin iyo dheri burburkii khasif khasaf waxa weeye waa dherigan dhoobada laga samayn jiray beryihii hore la isticmaali jiray burburkiisa waa inaga miyiyada yimi dadkii beryihii hore ayaa dee isticmaali jiray dhoobadaa dee la gubayo ee dabeetana dheriga laga samaysanayo burburkeedaasina ma gelayo maxaa yidhi camuudda iyada la odhan maayo wa mukhtaliطin bidaqiiqin wanaxwihi iyo kii ku darsamay daqiiq iyo wixii lamid a sida zacfaraan iyo nuurad iyo maxaa yili wuxuu diyadeebiyo inay camuudda ay jidhki gaadho iyo xubinka ayuu diidaya qiilku wuxuu leey inqalla alkhaliidu jaaza haddii uu yar yahay waxaan ku darsamay waa iska bannaan yahay in lagu gebagabaystaa sidii biyihii yaraa marka uu shay maayaca biyihii yaraa siday markay maayaciyo yar ay ku qaldamaan amba ay isaga bannaanayd bay tana isaga bannaananaysaa walaa bimustacmalin cala saxiixi kuwa mustacmala turaab mustacmalahoo la isticmaalay in lagu gebagabaysaa ma banaana liannahu faral ayaa dee lagu gutay dabeedna waxay leeyihiin ma banaanaanin mar labaad in la isticmaalo sidii biyihii oo kale cala saxiixi baynu dhahay qowlka saxiixa kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay waa iska banaan yahay maxaa yeelay dee mar haddaynu idhi camuudda iyadu xadas ma kor yeelayso ee waxaa lagu banaystaa un wixii lagu banaysanayay weysada isticmaalka markaa iyadu ku raadooyin mayso ilaa xadas laguma kor yeelin biyaha ayaa iyagu khilaafsano dee xadas baa lagu kor yeelay bay yidhaahdeen oo waa dee madhabka shaaficiye ayay cilaadaas la xidhiidha odhanaya tayamumku xadaska ma kor yeelo haddaba mustacmal maxaa la yidhaahdaa mustacmal laba ayuun baa la yidhaahdaa huwa maa baqiya bicudwihi waxa xubinka ku baaqi noqday masalan wejigii markaad gacanta dhulkaad ku dhufateed wejigii marisa waxaa wejiga saaranee ku baaqiga waa la yidhahdaa wakadaa maa tanaasara wixii ka dhacay isaguna waa kulanay sila asax asax haddaan qabano oo markaa kaa ku dhegane xubinka ku haray isaga waa laisku waafaqsan yahay kaa ka dhacayna waxa weeyaan waa isna qowlka asaxa marka meeshii aad ka qaadatay aan mustacmal noqonayn meeshii aad gacmaha ku dhufatay ad ka qaadatay mustacmal noqon mayse waa kaa ka dhacay iyo kaa saaranun waa sidii biyihii dee waa ka dhacayay waa dhibcihii biyaha ka dhacayay qofkao kalun buu lamid yahay bay leeyihin muqaabil asaxaa kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay mustacmal ma noqonayo maxaa yeelay camuudu dee waa shay kafiifahoo adag oo markuu shay meeshii ku dhago dee wixii kale inay gaadhaan buu u diidayaa wayushtaradu waxaa la shardiyaa qasduhu inuu qasdiya ayaa la shardiyaa camuuda ee falow safatuhu hadday ku saydho riixun dabayd caleyhi gudiisa faraddadahu uu ku celceliyo dabayd wanawaa uu niyoodo lam yujzi ma gudayo walow yumima haddii loo gebagabeeyo biidnihi isaga fasaxiisii iyo ogolaanshihiisi haddii loogu gebagabeeya taasi wa iska baneeyey waqiila waxaa la yidhi saradu cudrun curdaar ayaa la shardiyaa baa la yidhi waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa qastuhu camuuda inuu uqastiya ayaa la shardiyaa fatayamamuu saciidan ayiba ilaahay baa yidhi uqastiya camuud ayiba bimacnaa daahira marka qasdigana waxaa dariiq u noqonaya unsararida camuuda da wuxuu leeyahay haddii ay ku saydho dabayl baa ku saydhay qasadkii ayuu markaa halkaa farax uga samaynaya ukaga tafsirinaya wuxuu leeyahay hadday dabayli ku saydho oo wejigii masalan ayay kaga saydhay ama gacantii faradadaw markaasuu ku celceliyo wana waa gebagabaysida wuu niyooday lam yujzi ma gudayo walow halkaa dabayshu ka dhabanay isaga ha istaagee dee maxaa yeelay qasad baan jihadiisa ka iman oo waxa la waayey dee naqligii iyo raridii sugaysay halka kale wuxuuna yidhi haddii qofkii loo gebagabeeyo biidnihi ogolaanshihiisa iyo qofku yihi ii gebagabee hadduu u gebagabeeyo oo kii maaduunkeed loo fasahay camuudii uu xubinkii utooda ku celceliyay taasi waa banaanya cala nafsi ayuu raacinaya markaa halkaa sharaxu sida waysada oo kale ninkaa dee inuu niyeeyo ayun baa la shardiya markaa u soray markuu wejiga masaxayo qiil baa wuxuu leeyahay yushtaradu cudrun waxaa la shardiyaa markay banaan tahay inuu qof gale u gebagabeeyo qofka ogolaanshihiisa cudurdaar baa la shardiyaa haddaan cudurdaar jirin markaa gebagabaysi u noqon maayo qofka kale u gebagabeeye wa arkaanuhu arkaantiisuna naqlu turaabi camuuda oo lasoo rado weeye ee falow naqala min wajhin hadduu weji ka ra ilaa yadin gacan buu ray aw cakasa ama sidaa waa cagsiyay kafaa fil asaxi asax haddaan qabano waa kaafinya wa niyatu sibaaxati salaati salaad banaysashadeed niyadeed weeye laa rafca xadasin xadas koo yeelkii maya waxa uu leeyahay sheekhu gebagabaysiga arkaantiisu waa naqlu turaab markaa waa ilaa shan shay ruknu shay bimacnaa waa shayga dhinaciisa xooga badan yani xaggana waxay uga jeedaan waxaa lagama maarmaanka ahe maahiyada shaygan la doonayo yani xaqiiqadiisa shayga ka tirsan ee lagama maarmaankaa culimada qaarkoodna toddoba ayay ka dhigeen oo camuudda iyo qasadka ayay laba rugni ka dhigeen culimada qaarkoodna lix bay ka dhigeenoo camuudda ayay shardi ka dhigeen markaa qasadka ayay kusoo dareen markaa daba wuxuu leeyahay ka ugu horeeya waa naqlu turaabi camuudda oo uu soo raro bimacnaa waa inuu xubinkan uu masaxayo isagu uu nafahaantiisa usoo guuriya u keenaa ama dee sidaynu soo marrayba qofkii maaduunkiisa ahaa ayuu ufasaxay waa inuu usoo raraa haddii masala xubinka camuudi ay iska saarantaho dabeedna ku celceliye un ma kaafinayso haddaba wuxuu hi haddii uu raro camuudii ayuu wejigu ka raray gacantaana u raray oo waa sidee sawtaynu nidhi yacni waxa weeye camuudda mustacmalkii waa waxa xubinka ku dhegan ee saaran masalan intuu wejigii masaxay ee ay tii horu ku masaxay ka dhacdaybaa mid kale ay kusoo duhamisay dabayl baa kusoo wejigiiba u buxisay dabeedna wejigiibu ayuu ka qaaday biyihii saas weeye hadduu ka raro camuudii wejiga ayuu ilaa gacanta u raray ow cakasa ama gacanta ayuu ka raro wejiga ayuu raray ama gacan buu gacanta kala wada kafaa fil asaxi asax haddaan qabanno waa ku filan tahay waa liwujuudi musama almas naqli yacni waxaa la helay oo meeshii xaqiiqowday dee naqlin baa timi tarid wuu sameeyey qofki taaniga asaxa qowlkaa ka soo horjeeda wuxuu leeyahy ma kaafinayo meeshii faralka ayuu ka raray oo ma kaafinayo markaa wuxuu la mid yahay isagoo ka rara xubinka barhkii oo barhkiisii kala un roo ku celceliye un rugniga labaadna waxa weeye niyatu sibaaxati salaa salaad banaysashadeed inuu niyoodo salaadaa iyo wixii la midoo wixii u baahnaa bahaaro ah sida dawaafkii iyo kitaabka qur-aanka qaadashadii iyo waxyaalihii dahaarada u baahnaa banaysashadeeda ama salaad banaysashadeed ayuu niyoonaya laa rafci xadain laa niyata rafci xadain xadad koryeelkii isaga ma niyoonayo xayde tayamumku bay leeyihiin dee ma kor yeelo xadadkii ee waa iska istibaax iyo banaysasho ayuunbaa iyagu qabaan xadadkii ma kor yeeli bayda walow nawaa hadduu niyoodo fardo tayamumi tayamum faralkii hadduu niyoodo lam yakfi ma kaafinayo fil asaxi asax haddaan qabano wayajibu waxaa waajiba qarnuhaa niyada la xidhiidhinteeda binaqli sorrayda lala xidhiidhiyo wakada sidaamatuha daa'imitaankeeduna waa kulan ilaa masxi shayin inta shay laga masaxayo min alweji wejiga kaaday cala saxiixi haddaan ku socono ee fa ina waa fardan wa naflan hadduu faral iyo sunaba u niyooday ubixaa labadoodiba waa la banaynaya aw fardan ayuu niyooday falahu naflu cala lmadhabi madhab haddaan ku socono sunihii unbuu leeyahay aw naflan buu niyooday aw isalaata ama salaad ayuunbuu niyooday tanafala waa sunaysanayaa lal farda faralkimay cala lmadhabi haddaan ku socono waxau leeyahay sheekhu low nawaa fardo tayamumi haddii uu niyoodo tayamum faralkii ayuu niyooday lam yakfi fil asaxi asax haddaan qabanno ma kaafinayo maxaa yeelay tayamumku waxay leeyihiin maqsuud ma aha isa naf ahaantiisa mid maqsuuda ma aha oo loo qasiyo waxaa loola yimaad daruuro iyo dhibaato timi dabeed maqsuud markaa laga yeeli maayo dayada weysada ayaa khilaafsan muqaabil asaxu isagu wuxuu leeyahy war way ka kaafinayaa sidii weysada oo kale waxaa kaloo waajiba buu i qarnuhaniyadii in lala xidhiidiyo binaqli raridii yacni soo raridda camuudda aada soo rarayso inaad niyadii la xidhiidhiso ayaa waajib ah hadde arkaantii kaasay ugu horeeya waxa kale oo waajiba buu ihi inaad daa'imiso niyadii intaad shay wejigaa masaxaysa cala saxiix haddaan qabanno isagoon masixin haddii markaa niyadii uu iska uu sii daayo ma kaafinaysa bay leeyihin maxay naqlintani dee rugni ba ahaaday haddana waa hayru maqsuud fii nafsi naf ahaantiisa maqsuudu maaha ee waa inuu intuu wejiga wax ka masaxayna niyadii uu daa'imiya haddaba wuxuu ihi haddii uu niyeeyo faral iyo sunne ayuu labadaba wada niyooday banaysashadooda yacni inuu faral iyo sunno labadaba ku banaystay ayuu niyada geliyey markuu gabagabaysanayey obeexaa lahu labadoodiiba waa loo banaynayaa oo sunniya faralkiiba uu ku tukan karaa camalan biniyatihi dee say niyadiisu tahay iyadoo lagu camal falayo o lagu soconayo owna waa fardan ama faral ayuunbuu niyooday faral qura ayuu niyooday falahu naflu sunnana wuu raacin karaa mar hadduu faral u niyooday sunnana wuu raacin karaa cala lmadhabi madhab hadda aan qabano maxaa yeelay sunayaashu dee waa taabic oo iyagu waxay raacaan dee faralka oo markay dahaaradii ay asalkii u ansaxdo taabicinaysna waa kasii awlaysayin mar hadday asalkii masbuuc ahay la raacayay ay dahaaradii u ansaxday dee kii la raacayay kii raacayena isna waa kasii awlaysayin ow nafalan sunne ayuunbuu niyooday inuu sunno banaysto ayuu niyooday faralkii umaba bixin aw isalaata ama salaad uunbuu idlaaqay oo salaad banaysashadeeda ayuunbuu niyada geliyey tanafara yani waa sunaysanayaayo lahu ficlu nafli almanwiy sunnihii uu niyeeyey iyo sunno aanu niyeeyin labadaba inuu sameeyo ayuu leeyahy alfardi calmadhabi faral ayada laakiin maya maxaa yeelay ee aan sidaa loo manaynin dee faralku asal weeyaan nafliga iyo sunuhuna waa taabic waa mid raacaya markaa kii matbuuc ahaa ee la raacayo taabic mid isagu wax raaca laga dhigi maayo waa masalada hore nafliga markuu niyoodo qawlka dee kasoo horjeeyay ile madhabku labadaba wada yaalay wuxuu leeya faralka waa ku banaysanaya inagoo uga qiyaasanina weysadii tan markuu salaadnimada niyooday uun iyaduna waa saasi leeg muqaabilu saaxiisa muqaabilu madhabkaasina wuxuu le waa iska banaysanaya faralkii oo salaadu dee waa iska ismujinsi oo labadii noocba dee waa wada waa wada qaadanaysaa markaa labadoodiiba ku banaysanaya si isagoo wada niyooday oo kale wa masxu wajhi wathaaliu ka saddexaadna ka hore naqligu ahaa ka labaadna niyaduha wathaaliu usoo qadar runiga saddexaad masxu wajhi wejigiisa waa inu masxo uma yadayhi haddana labada gacmood maca mirfaqayhi maca alxusullada walaa yajibu waaji maayo iisaaluhu camuuda in la gaadhsiiyo manbata shacri lkhafiifi timihii khafiifka ahaa yani halkii ay ka baxeen in la gaadhsiiyo waxba waajibma walaa tartiiba fii naqlihi fi lasaxi asax haddaan qabano soo raridiisana wax tartiiba ma leh ee falaw daraba biyadayhi hadduu labadiisa gacmalooda ku dhufto oo masaxa biyamiinihi midigta wejha uu ku masaxo wa biyasaarihi bidixdana yamiinu midigtiisa ku masaxa taasi waa iska banaan yahay waxau leeyahay sheekhu rugniga isaguna saddexaad wuxuu noqonayaa wejiga uu masaxo oo camudda ku masaxo ilaahay baa yidhi wejiga iyo labada gacmood masaxa kadib markuu wejiga masaxo haddana wuxuu masaxayaa labada gacmood ilaa xusullada ilaa xusullada ayuu masaxayaa oo leanna shaaficiyadu waxay leeyihiin ilaahay wuxuu waajibiyey xubnaha afarta ah in waysada dee la daahiriyo dee gabagabaysigii ka bedelka ahaana laba xubin ayuu ka riday oo wejigayo wuxuu kusoo reebay un labadii gacmood lugihiiya waxaa ka baxay madaxii labadii xubinna gabagabaysigii dee sidii waysada ayuunbay noqdeen halkii un bay ku hadheen bay leeyihiin waana taynu dee soo tilmaanay xadiidkii camaar ibnu yasir ee saxiixa ahaa yani inuu tilmaamayey intaba gacmaha laga masaxayaa inay tahay ilaa intaba intaa hore uun ee laabanta gacanta intaa hore kafka ayuun baa la masaxaya oo kii naskii saxiixa kusoo arooray waana xadiidka ugu sugan ee halkaa kusoo arooray weeye riwaayaadka qaar way tilmaamayaan ilaa mirfaqeynka gaadhsiinaya laakiin waa riwaayaad wax laga sheegay oo aan sugnayn gacmaha masixitaankooda markay afraad weeye rugniga shanaadna waa kala tartiibinu wejiga iyo labada gacmood la kala tartiibiyo haddaba wuxuu ihi waajib maaha in la gaadhsiiyo isaaluhu turaabka in camudda in la gaadhsiiyaa waajib maaha mambatu shacri lkhafiif timihii khafiifka ahaa halkay ka baxayeen in la gaadhsiiyo hoos loo geliya waxba waajib maaha maail cusri baa ku sugan dee kuwii adkaa kuwii khafiifkaabu ina yidhi hoostooda in la gaadhsiiyaa waxba ma waajib maayo kuwii khafiifkaa ee adkaana kasii daranayaan kasii awleysanyi wax tartiibahoo waajibina ma jiro xagga raridda camuudda marka xubinka labada xubnood loo rarayo wax tartiiba waajibina ma jiro isagoo haddaba inoo sheegaya bal iyadoon wax tartiibi jirin wuxuu yidhi haddii uu labadiisa gacmood dhulka ku dhufto dabeedna eeg waa mar buu markaa ku wada dhuftay muu kala tartimin dabeedna midigtii wuxuu ku masaxay wejiga gacantii bidixna wuxuu ku masaxay midigtii waa iska bannaan yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin faralka asliga ah ee la doonayaa waa masixitaanka naqligan iyo soo rariddanna wasiilo ayuunbay u tahay marka haddaan waxba la kala tartiibina waxba mala weydayn isagu qawlkaa ka soo hor jeeda fil asaxi buu ina yidhi wuxuu leeya waa la shardiyaa yani sidii masaxba loo kala tartiibinayey naqligooda iyo soo raridoodana in la kala tartiibiyaa waa shardi watundaw waxaa la sunneeyaa atasmiyatu alla magacowiisa ayaa la sunneeya wamasxu wajhi wayadayhi waxaa kaloo la sunneeyaa wejiga iyo labada gacmood inuu masaxo bidarbatayni laba ku dhufasho qultu waxaan ihi haddaan nawowi ahay alasaxu almansuus shayga asaxa ee sugan ee la caddeeyey waxa weeye wujuubu darbatayni inay waajibayaan laba ku dhufasho wa in amkana bidarbatin haba suurtogala ku dhufasho qura bikhirqatin karin iyo maro yacnii lagu dhuftay haba ku suurtogale iyo naxwa wixii kula mida wallahu aclam waxa uu leeyahi sheekhu sunayaashiibuu halkan inooga gelayaayo waxaa la suneeya qofkii gebagabaysanaya atasmiya eeba magaco ayaa loo suneeya bismi illaahi inuu yidhaha markuu gebagabaysanaya ayaa la suneeya wamasxu weji weyadayhi bidarbatayni waxaa kaloo la suneeyaa wejiga iyo labada gacmood laba ku dhufasho inuu ku masaxo oo intuu marka hore ku dhufto dabeedna wejiga u masaxo haddana mar labaaduu ku celiyo labada gacmoodu ku masaxo markaa ayagu waxay leeyihin dee axaadiis bay ku soo aroortay labadaa darbiya labadaa ku dhufasho iyada oo dee laguna kaafdoomi karaa halku dhufasho marka lagu wada gaadhsiiyo sida xadiidkii camaaru sheegayey maxaa yeelay maqsuudkii ujeedadu bay leeyiin waa camuudda in la gaadhsiiyo waana xasilay hal darba ayaan ku xasilay nawaawi ayaa wuxuu daed waxaan idhi al asaxulmansuusu yani asaxa shayga sugan asax ah ee la caddeeyey waxa weeye wujuubu darbatayni inay laba ku dhufasho ay waajibayeen wain makana bidarbatin bikhirqatin wanaxwiha haba suurtagal ha ahaato maro yacni in lagu dhufto masalan maro weyn baa lasoo qaado deedna marun baa saa loogu dhuftay markaasaa dhinacana aada ku masaxday wejigii dhinacana labadii gacmood aad ku masaxday halkaa darbaa haba ku suurto gelaysa e waxau leeyahay waa waajib maxaa yeele khabar xadiidu xaakimku leeyahay baa ku soo arooray in tayamumku laba darbo u yahay mid wejiga mid labada gacmooda abu daawuudna waxuu wariyey rasul ku gebagabaystay laba darbo midkood wejiga ku masaxay midna dhudhumada laakiin ka horeeya xaakim waxa waa mawquuf oo ibnu cumar buu mawquuf ku yahay kan kalena waa xadiis aan sugnayn oo xataa isaga lafdiisa ayaa sheekha ku sheegay majmuuc sharxu lmuhadab yacni inaanu sugnayn marka iyadoo saasaba haddana sheekhu yani masalada aan naska adag lahayn bu haddana maanta tasxiixiyey waa ibni aadam yani waa dhaafi karaan lakin kutubtiisa inteeda kaleo dhan waxa uu ku tilmaamay marka xagga madhab ahaanun xagga madhabka shaafici marka la eego ayuun bay labadaa darba tahay mooyaane lakin min jihati daliil siduu isaguba kutubtiisa kale uu ku cadeeyey rawdaha iyo sharxulmuhadabka iyo yani xagga daliil ahaan xaggan kale xoog badan hal darba un leanna xadiiskii camaar ee ugu sugnaa baabkan ayaa kusoo arooray wayuqadimu wuxuu horumarinayaa yamiinahu midigtiisa wa calaa wejhi iyo wejigiisa xaggiisa sare wa yukhasifu lgubaara boorhkana wuu iska fudaydinaya wa muwaalaatu tayamumi gebagabaysiga xidhiidintiisa ayaa la suneeyaa ka ka mawduucii waysadoo kale qultu waxaan ihi wakada alguslu maydhiduna waa kuula mid wayundabu waxaa la suneeyaa tafriiqu asaabici fariisi inuu kala geeyo awalan awala darbatayn labada ku dhufashata hore wayajibu nascu khaatimihi fargelkiisa inuu siibaano waa waajib fi thaaniyati tala wallahu aclam yani waa maxay wallahu aclam halkaasa yani uu ku dhan yahay wey hadalkii nawaawi wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu horumarinayaa midigta yani sunanimo midigta ayuu bidexda uga horumarinaya oo markuu labadii gacmood masixinayo waa inuu midigta hormariya wacalaa weji iyo wejiga xagga sare iyana waa inuu hormariyaa wejiga ayuu xagga hore marinaya dabeetana saa usoo marinaya waa shay iska sunaaho wanaagsan weeye wa yukhasifu lgubaara boorhkana wuu iska fudaydinayaa haddii markaa dee labada gacmood uu ku masaxayay haddii wax kale ku masaxayeyba ama waa inuu iska afuufaa ama waa inuu iska yar tumaayo gacmaha ka saydhiyaa ama inuu gacmaha ama waa inuu iska afuufaa rasuulku inu saa isaga fudaydin jiray ayaa ayaa soo aroortay yacni dadka qaar baa intay saa ugu xamaaraan gacmaha ayay dabeetana wejiga marinayaan markaas iyagoo lagaba didayo ayay dabeetana tukanayaan ay dadkii soo dhex marayaan oo wax laga wanaagsan yahay wey wan yarun baa saa loogu dhufanayaa dabeedna waa la maraya intaad camuudi aad iska tunto ama aad iska fudaydiso waxa kale oo weliba haddana iyadana lagama maarmaano meesha ku jirta dadka qaar baad arkaysa markay gebagabaysanayaan goddheer qodanayo oo le waxaan oo dhami waa wada nijaaj god dheer bay deedna qodanayaan waa takaluf aan loo baahnayn isma shaqayn weeye yani mar haddaanad adigu wax nijaasi aanad ku arkaynin bartaa baabuurtu maraya halkaa dadku marayaan iyaad ku gebagabaysanaysaa mar haddaan adigu wax nijaas oo muxaqaqood ku hubtaa aanay jirin waxaa kaloo la iyana la suneeyey amwaalaatu tayamum gebagabaysiga in la xidhiidhiyo ayaa la suneeyey kalwuduui sidii waysadii oo kale oo de markaa labadii qawl ee ku jiray labadiia markaa waa soo gelayaan ila waa taymi qadiim iyo jadiidisoo kala qaadnu jadiid qadiimna lahaa waajib weeyaan muwaalaadke jadiidkuna u lahaa maya iska sunna weeyaan labadii qawl halkana way soo gelayaan maxaa yeele mid waliba de waa dahaaro xadas laga dahaaro qaadanayo oo halkaa dee kala angejin baa lafinaya waa inaanay kala angejin ayaa lalahay halkan see lo odhanaya yani biyo kalun baa lagu soo qadarayaayo bimacnaa waa inaanu u kala dhaxaysinin intii hadduu biyo ku weysaysanaya ay ku kala angegi lahaayeen waa inaanu udhaxaysinin weeye qultu waxaani buhi nawaawi haddaan ahay wakadalguslu maydhiguna waa kulamid oo maydhashadana in la xidhiidhiyaa way iska banaan tahay waxaa kaloo la suneeyaa buuhi sheekhu tafriiqu asaabicihi inuu farihiisa kala geeyo awalan awala darbateen labada kudhufashadka hore yani inuu kala geeyo oo gacmaha usaa u kala saare si aanu isugu qabanaya u kala saaro ayaa fiican wayajibu nascu khaatimihi fargalkiisa inuu siibaano waajib fi thaaniyati talabaad in fargal iyo wixii uu xidhnaa iska siibaana waa laga maarma iyo masalan haddii dee cidda qabto markaa in ilaa kuraamaha ilaa mirfaqeynka la masaxayo waa in markaa saacaddiiyo waxaa la iska furaa maxaa yeelay dee biyihii ayagu wax fudud bay hayn way ka hoos tusayeen laakiin camuudii markaa yadu ka hoos tusi mayso markaa fargalkiiyo waa inuu qofku iska saara haddii markaa ilaa mirfaqeynka qabo dee saacaddiiyo wixii lamid ah ilaa camuudii ma hoos marayse waman tayamama qofka u gebagabaysta lifaqdi maa-in biyo waayitaankood oo fawajadahu hela waad eegiya in lam yakun fii salaatin haddaanu qofku salaad ku jirin batala tayamkiisu waa buraya in lam yaktarin waa haddaanu la xidhiidhin helitaankaasi bimaa'icin shay maayica oo biyaha isticmaalkooda diidaya wadalika misaalka catashin onkiyo weye ow fii salaatin salaad dhexdeed ayuu ahaaday markaa uu biyaha helay salaadaasoo laa tasqudu aan ku dhacaynin gebagabaysigaa batalad waa buraysaa calalmashhuuri haddaan ku soconno wa in asqadahaa hadduu ridayana fala ma burayso waqiila waxaa la yabtulu naflu sunihii waa buraya walasaxu asax waxa weeye ana qaطcahaa goynteedu liyatawadda'a si u weysaysa ayaa afdalu fadli badan wa ana almutanafila qofkii asax waxa weeye qofkii sunaysanaya laa yujaawizu dhaafin maayo ragcatayn ilaa mana waa cadadan qofkii tiro niyooday mooyano fa yutimu isagoo waa dhamaystiraya waxau leeyahay sheekhu qofka u gebagabaysa lifaqdi maan biyo waayitaankood waxyaalihii burinayey ayuu halkan inooga gelayaa wuxu uhi qofka u gebagabaystay lifaqdi maan biyo waayitaankood marka horeba biyo la-aan buu u gebagabaystay fawajadahu dabeedna wuu helay biyihii qasabadii baaba soo dhacday masalan kaa go-nayd qofka waxaa loo kala eegayaa bal inuu salaad ku jiro iyo inaan ku jirin hadduu salaad ku jiro inuu maanic kala jiro iyo inaanu jirin hadduu salaad ku jiro in salaadaasi ay tayamumkaa ku dhici lahayd iyo inaanay ku dhacdeen markaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii aanu qofku salaad ku jirin oo isagoo intuu gebagabaystay uun iska caadiya uu biyihii helo badala tayamumhu waa buraya walow waktigu waa cedhiir ahaaday ijmaac ayaa ibnu mundir sheekha la yidhaha uu soo naqliyay masalada xadiidna waa ku soo arooray odhanaya aturaabu kafiik camuudda ayaa kugu filan walow biyo yaanad helin toban sanoodba biyo laakiin markaad hesho jirkaaga taabsiiyo mare dee leanno markii horeba wuxuu u gebagabaysanayay gebagabaysigan u baneeyey biyo la-aan bay ahayd mar haddii biyihii uu helay markaa gebagabaysigiisi waxba kama jireen kaasi waa kaa laakiin waa goorma in lam yaktarin bimaa'icin waa haddii aanu la xidhiidhin biyaha helitaankoodaasi shay maanicahood shay maanicahood diidaya biyo isticmaalkooda waa inaan meeshaa oolin masalan haddii aada nin wayse yaraad u dhiibato oo laba bakeeri qaado oo tawarbarod biyo ii doon oo dabeed ninkii kugu soo noqon waayo dabeedna aada hesho adoo masalan aan weli salaad gelin haddii uu waysadii yarayd u keeno haraadna kax aada u tahay kaa buri maayo gebagabaysigii maxaa yeelay dee biyaan helitaankooda maanic baa jira oo kol laba waad cabbi layda kumaad gebaweysiisateen mar haddii ay sidaa tahay biyaa helitaankooda iyadoo xaaladuna ay sidaa tahay macduum oo kale ayay ka dhigayin waxaan lahayn oo kale ayay ka dhigayin waa lam yaktarin bimaai bimaanicin kacadashin oomkii oo kale aw fii salaatin ama biyihii wuu helay isagoo salaad ku jira ayuu helay salaadaasaa laba loo kala qaadayaa salaadani inay tahay salaad gebagabaysigan haddaad ku tukato ku dhicilayd oo aan qadaheedu waajib kugu ahayn iyo salaad kollayba aada ku tukatide inaad soo celisaa ay waajib noqon lahayd oo qofku meesha uu ku gebagabaystay bay laba u kala qaadaan waxay dhahdaan meesha uu qofku biyaha ku waayey uu ku gebagabaystay hadday tahay meel biyo u qaalibaho laga helo ase markaasun uu waayey salaadii wuu tukanaya laakiin wuu soo celinaya markuu biyo helo bay yidhaaheen hadday tahay meeshu meel aan biyo u qaalib ahayn baadiye cidlaabuu marayuu lugeynayeyba halkaasuu isagoo salaadii ku jira markaa uu ka helay maya horta halkaas salaada uu gebagabaysiga ku tukadaa inuu soo celiyaa waajib kumay noqoteen markaa labadaasay u kala qaadeen waxay leeyihin o fii salaatin salaad ayuu ku helay bihii laa tasqutu salaadaasoo qadaheedu aanu ku dhacayn bihi tayamumkaa qadaha salaadaasi kumuu dhaceen gebagabaysiga oo waa maxay bian sallaa fii makaanin yaqlubu fiihi wujuud lma waa inuu ku gebagabaysu ku tukaday meel biyo u qaaliba badalat salaatuhu cala lmashhuuri haddaan qowlka mashhuur ku socno salaadiisi waa buraysa ida laa faa'iidata bilishtiqaali biha maxaa yeele wax faa'iidii kuma sun isku shuqlinteeda liannahu laabudda min icaadatiha kolliga mar hadduu soo celin lahaa imkana waa ka buraysa taanigu wuxuu leeyahay laa tabtulu waar maya buri mayso mashhuurka qowlka kasoo horjeeda muxaafadatan calaa xurmatiha war xurmadeeda ina weyda horta salaadan ha dhamayso uyucidaha dabeedna wuu soo celinaya wa in asqadahaa haddii uu ridayo hadduu rido bimacnaa tayamumkaasi qadaheeda hadduu riday ridayo oo waa maxay dee waa nin musaafir oo meelaan biyo u qaalihan ku gebagaystay wey falaa tabtulu salaatuhu salaadiisi markaa kuma burayso maxaa yele maqsuudkiibuu dee gudagalay waa ninkii masalan kafaaro gudanayey oo addoontii helay intuu soomay oo kale maxaa yeelay waxay leeyihiin weliba biyaha helitaankoodu dee xadas ma ahayn laakiin maanic buu ahaa tayamumka bilowgiisa diidayay waqiila waxaa kaloo la yidhi qiilku le yabtulu naflu sunnihii waa burayaa sunnihii waa buraya dee faralka ayuunbaa ku laazimiyay gudagelidda sunnuhu isaga kuma oo isaga sunna waa la goyn karaya faral laakiin lama goyn karaynin saasay kaasi leeyihi wal asaxu ana qacahaa laakiin asax waxa weeye inuu salaadii gooyo salaadii tayamumka ku dhacaysay inuu gooyo liyatawada si weyse oo wayusalle bedelaha ayaa afdalu fadli badan inuu dhammaystiro waxaa kaloo leeyahay asax waxa weeye dee muqaabil oo asaxaasina waxa u leeyahay itmaamka ayaa fadli badan maxaa yeele khuruujkan iyo kabixitan waa camalkii duulasa walaa tubtilu acmaalakum ilaa in camladiina haburinina buu yidhi asax waxaa kaloo weeye wa ana almutanafila wal asaxa halkaas u taalla wal asaxu ana almutanafila asax waxa wey qofkii sunaysanayey ee biyaha helay salaadiisii salaadaasoona weliba tiro niyoonin afar ragcadood iyo aanu niyoonin laa yujaawizu ragcatayni laba ragcadood dhammayn maayo dhaafin maayo maxaa yeelay labadaasu ku salaamo naqsanaya ilaa mana waa cadadan isaga qofkii tiro niyooday mooyaane afar ragcadood buu niyooday oo fa yutimuhu isagu markaa wuu dhammaystirayaa leanno dee niyadiisii ayaa guntantay bay leeyihiin maktuubadii oo kale ayay markaa ka baxday salaadii faralka ayadoo kale ka tiradii uu niyooday ayuunbuu iska dhamaystiranaya walaa yusallii ku tukan maayo bitayamumin gebagabaysi ku tukan maayo hayra fardin faral waxaan ahayn wayatanafalu maashaa wuxuu doono ayuu ku samaysanaya maashaa intuu doono wanadru nadarkii ka fardin buu la mid yahay fil adhari haddaan qabano walasaxu asaxna waxa weeye sixatu janaa'iza jinaasooyin inay asaxayaan maca fardin faral maci waxa uu leeyahay sheekhu ku tukan maayo qofkii tayamumkii faral waxaan ahayn hal faral waxaan ahayn oo waxay leeyihiin shaaficiya waysadu salaad kasta markii hore waa loo weysiisan jiray idaa qumtum ila salaati baa ilaahay mar salaada u kacdaanba weysaysa tayamumkama bedelun buu kaha dabeetna waysadii ayaa la nasakhay oo rasuulka ayaa maalin imaka la furtay shan salaadu wayse qura ku tukaday tayamumkii dee siduu ahaa unbuu ku hadhay bay ilaahay riwaaye mawquf oo ibni cumar laga wariyay tayamum likulli salaatin walam yuxdis iyaanu markaa xadasin be taana way u adeegsadeen laakiin wax xujo oo caynkaasoo adag oo ay u keeneen shaaficiyadu arrintaa ma jirto sidaa darteed ayaa waxay ku tegeen rag fara badan oo culimada ka mid a muxaqiqiine in uu gebagabaysigu bedel ka yahay can ilwudu waysadii inuu bedel ka yahay fa yaakud jamiica axkaami wax alla wixii uu lahaa xukun mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay bedel uga dhigeen may waysadii ay tayamum uga dhigeen axkaamtu lahaa o dhan waa qaadanaya wixii nas cad loo helo mooyaane wixii nas cad loo hele la yidhaahdo gebagabaysigu arrintaa kula mid maaha mooyaane taasina halkan ma jirta bay leeyihin oo xadiisugani ma jiro wayatanafalu maashaa wuxuu doono markaa fariidada la jirkeeda iyo la-aanteedba intuu doono ee markaa wuxuu tukanayaa sunaa maxay dee sunayaashu waa fara badan yihiinoo waxay leeyihin haddii la yidhaahdo dee gebageb salaad kasta oo sunno ah ha loo gebagabayso haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay iman waay waxay macnahaas ka dhigan yahay bayda dee hala iskaba daayaba ama dee in xaraj iyo dhibaata ay kaga timaado dadkii wanadru ka fardin fil adhari wuxuu leeyihi nadarkii farad ayuu la mid yahay faradkii caynigaah oo kale oo maxaa yeelay de qofka nadreeyey ayuu ku waajibay markaa salaaddii faralkayd buu waajib ayuu ayuu shabahay markaa qofkii uma banaana inuu wada tukado tayamum qura inuu ku wada tukado cinda shaaficiya salaaduu ku nadray ilaahay wuxuu igu leeyahy inaan laba ragcadood oo sunna maanta tukado ayaa sid xilligaa markaa salaad faral iyo salaada manduuradeed ku nadartay inaad tayamum ku wada kulmiso lama ogola walasaxu sixatu janaa'iza janaasooyin inay ansaxayaan weeye ama laba ama wax ka badan maca fardin faral la jirki salaad farala hal tayamumo keliya leanna waxay leeyahy faraaid alcayaanki ayaanay jinsigeeda iyo noocooda aanay ka mid ahayn bay leeyahin iyadu wa ana man nasiya taaniga wuxuu leeyahy ma ansaxayso maxay le faral ninbeeda jumlada weeyaan dee faralkama faralka waa shabahaa waxba ayaan la kala qaadqaadin misago taanigaasi leeyahy wa ana man nasiya walasaxu ana man nasiya qofka ilaabay ixda alkhamsi shantii saladood mid ka mida kafaahu tayamumun lahuna hal tayamum ayaa ugu filan wain nasiya mukhtalifatayni laba iskhilaafsan hadduu ilaabo sallaa kula salaatin salaad kasta bitayamum buu ku tukanaya wain shaa hadduu doonaa tayamuma maratayni laba jeer buu gebagabaysanayaa wa sallaa bilulaat hore wuxuu ku tukan arbacan wilan afar xidhiidhsan wabitaanii ka labaadna arbacan afar ayuu ku tukan laysa minhaa aanay ka mid ahay allatii tii badaa bihaa uu ka bilaabay oo mutafiqatayni ama laba iswaafaqsan ayuu ilaabay sallal khamsa maratayn bitayamumeyn shantaba laba jeer ayuu laba gebageyso ku tukanaya wuxuu leeyahay sheekhu asax waxa qofka ilaawa ixda alkhamsi shantii salaadood ayuu mid kamida ilaawe midiina garan maayo talo ma duhur bay ahayd ma casar bay ahayd ma cishaaye bay ahayd ma maqrib bay ahayd waa garan waay waxa waajib ku ah markaa qofka hadda inuu shantiiba wada tukiyo si ay dimadiisu iyo qoortiisu ay yaqiin ahaan ugu beli noqoto markaa waxaana ku filan tayamumun lahuna tayamum qura ayaa ku filan hal tayamum baa shantaas salaadood ku filan maxaa yeelay maqsuudka looga jeeda waa midun intan kalena wasiilo ayuun bay u tahay hal salaadun baa la doonaya taasi waa kaa wain nasiya mukhtalifatayni laba salaadood ayuu ilaaway inay iskhilaafsanaayeenna wuu ogaa subax iyo duhur oo kale laba salaadood oo iskhilaafsan inay ahaayeen ayuu ogaa ama hal maalinu ha ka ahaatee ama laba cisho ha ka ahaatee sallaa kulla salaatin salaad kasta bitayamumin gebagabaysi ayuu ku tukanayaa shantii salaadood shan tayamum ayuu ku tukanayaa si ay tii markaa labadii markaas ay usoo baxaan wain shaa hadduu doono wuxu uhi tayamuma maratayni laba jeer ayuu gebagabaysanayaa wasallaa bilawali ka hore wuxuu ku tukanayaa arbacan walaan afar xidhiidha ayuu ku tukanayaa walaantaasi waa iska misaaluna shardi maaha wuxuu tayamumka hore wuxuu tukanayaa afar xidhiidha masalan subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib afartaasuu ku tukanaya wabithaani ka labaadna wuxuu ku tukanayaa arbacan laysa minha alatii bada'a biha afar aanay ka mid ahayn tii uu ka bilaabay oo misaalkeennii subax buu ka bilaabay afar aan subax ku jirin ayuu ayuu ka labaadna ku tukanayaa duhur casar maqrib iyo cishaay marka waxay leeyihiin yaqiin ahaan wuu u beri noqonayaa yaqiin ahaan wuu u beri noqonaya markaa qofki liannahu hadduu labadan uu ilaawey ay dee subax iyo cishaay yihiin midna tayamumkii horuu ka bilaabay midna kii dambuu ka bilaabay hadday labadaa yihiin hadday saddexda dhexe yihiinna dee waa kan mid walba laba jeer tayamum ku tukaday haddii ay subax iyo saddexdan mid kamida tahayna waa saasi leeg hadday cishaay iyo saddexdan mid kamida tahayna waa saasi leegun yacni mar kastaba yaqiin ahaan buu u beri noqonayaa laakiin waxaynu dhah aanay ka mid ahayn tii uu ka bilaabay haddii ay ka mid tahay tii uu ka bilaabay masalan duhur iyo casar iyo maqrib iyo subax ayuunbu markii dambana tukaday markaa yaqiin ahaan u beri noqon maayo bay leeyihiin leanna waxaa dhici karta in labadan la ilaaway inay cishaa yihiin iyo midaan subaxa ahayn cishaa iyo midaan subaxa ahayn markaa tayamumka hore dee middaas aan middaasa aan aan aan subaxa ahayn ayaa ku ansaxaysaa ka labaadna dee cishaygii muu gaadhin fahmana oo dee tayamumkii waa talay hal salaada oo farala ayuun baa lagu tukan karaa meeshana laba salaadood baa la doonaya oo mutafiqatayni ama laba iswaafaqsan ayay ahaadeen waa laba duhur oo kale ama laba casar oo kale ama laba maqrib oo kale sallal khamsa maratayn bitayamumayni wuxuu tukanayaa shantaba laba jeer ayunbu laba gebagabaysi ku tukanayaa gebagabaysi kasta shanta ayuunbu ku tukanayaa marka hadday yaqiin ahaan ayuu beri noqonaya waana laba maalmood un bay taasi noqonaysa markay mutafaqiinka yihiin walaa yatayamamu u gebagabaysan maaya lifardin faral qabla waqti ficlihi falitaankiisa waktigiisa ka hor waktigii la falayay ka hor u gebagabaysan maayo wakada naflu muaqatu sunihii waktiga lahaana waa kulan fil asaxi asax haddaan qabano sunihii waktiga lahaana waa kulan mid waxau leeyahay sheekhu u gebagabaysan maayo faral intaan waktigii la falayay aanu imanin waktiga aada masalan xilligan loo kacayo uun salaadii duhur ayuun baad gebagabaysanaysaa weeye qabla waqti ficlihi xilligii aada samaynaysay ka hor waa inaad u gebagabaysan wakada naflu muaqatu fil asaxi sunihii waktiga lahaana sida rawaatibtii oo kale ayaguna waa kula mid waxay leeyihiin tayamumku waa daruuro dee daruurana waktiga dhibaatada unbaa waktigeeda unbaa la sameeya ee lagama horaysiiyo taasina waa masaa'ilka aynu sheegnay yani in la yidhi wuxuu la mid yahay un tayamumku waysadu bedelka axkaamtiisao dhan uu qaadanaya daliilna looma hayo masaladan cilladaa mooyaane waa daruura daruna waktiga lagama horaysiiyo mooyaane saa darti xilligii la doono ayay ku tegeen culimo fara badan inaad hadda ama sagaalka inaad usii gabagabaysan karto salaada duhur waman lam yajid ma an kaan biyo helin walaa turaaban lazimahu fi ljadiidi jadiid haddaan qabano waxaa ku laazimaya in yusalliya alfarda faralka inuu tukado wayucid wuu soo celiyay ama wayucid waa yucid inuu soo celiyay waajibka wayaqdii waa qadaynaya almuqiimu kii nagaa lifaqdi lmaai biyo waayitaankooda lalmusaafiru saafirki may ila alcaasi bisafari fida saxi kii dee isagu safarkiisa ku caasigaroobay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu qofka aan helin biyo yacmuu toona waa waaye xusan buu u waayeyba oo waa maxayay dee waxa lagu xidhay meel aan biyo iyo camuudtoona lahayn ama dee diyaarad baad la socotaa biyo iyo camuudtoonaba laga waa ama sharcan oo dee waxoogii biyo wahaye laakiin cadash buu ugu baahan yahay ama camuud yar wuu hayaa dee masalan waaba u xaquuyinoo meelu kaga gabagabayso aan lahayn laazimahu fi ljadiid jadiid haddaan ku socono waxaa ku laazima in yusalliya alfarda wa yuciida faralka inuu tukado soona celiyo ayuunbaa waajib ku ah faralka xurmatulwakti buu tukanaya waana soo celinay markuu midkood helo markuu midkood helo ayuu soo celinayaa biyuhu waa caadi laakiin gebagabaysiga goormuu kusoo celinayaa haddii uu ka hela meel ay salaada ku dhici lahayd oo ah meelaan biyo uqaalib ahayn hadduu ka helo haddii laakiin meel biyo uqaaliba uu camuud ka hela camuudda kusoo celin maayo leanno ayada laftii haddana mar labaad inuu biyo kusoo celiyaa bay noqonaysaa waa cudur daar naadira bay leeyihiin oo aan daa'imin wayaqdi lmuqiimu qofkii muqiimkaaya nagaagu qadaynayaa buu yidhi lifaqdi lmaayi ee u tayamumay almutayamim u tayamumay lifaqdi lmaayi biyo waayitaankood qof iska caadiya oo iska degan oo meeshuna biyo u qaalib tahay hadduu biyo la-aan u tayamumo salaadda wuu soo celinaya lalmusaafiru musaafirki isaga maya qofkii socotada ahaa ee u gebagabaysay biyo waayitaankood isagu soo celin maayo salaadii maxaa yeelay dee waxa caama in biyaha socotadu ay weydo ilaalcaasi bisafari dee kii safarka ku caasigaroobay mooyaane sidaas haddaan qabano leannu ehlu ruksa ma haysa waa caasi socdaalkiisana waa cisyaan markiis horeba markaa ruksada dee dadka dar ilaahay u socdaa loo baneeyey tuugta iyo khaayimiinta looma banayn bay leeyihin caasin bisafari marka xaggaa ayaynu ku gaari doona insha allahu tacaala caasin bisafari caasin fi safar caasin fi safar bisafar saddex baa loo kala qaadaayo waman tayamama libardin qofka u gebagabaysta qabow qadaa fil adhari adhar haddaan qabano u qadaynaya qofka u gebagabaysta qabow ee dabeedna ku tukada adhar haddaan qabno wuu qadaynaya maxaa yeelay beredkan iyo qabowgani dee isagu sabab naadiraba yuu ahaanine dee in laga caajisa wixii biyo aad ku kulaysanaysay ama maryihii aad isku dadaysay ayaa naadira oo aan hadiyo goraalo dhicin taanibu wuxuu leeyahay me waxba ma qadaynayo muqaabil adhara kasoo horjeeda ow limaradin ama xanuun ayuu markaa u tayamumay u gebagaysay xanuun yamnaculmaa mutlaqan biyaha diidaya yani dhammaan ahaan mutlaq igan waxba la kala xubnihii dahaarada oo dhan xanuun ka mancinaya ow fii cudwin ama xubin qura ka mancinaya walaa saatira wax saaranina ma jiro walaa saatira wax saaranina meeshaa ma jiraan salaam maya qada laguma lahaa ilaa an yakuuna bijurxii damun kasiirun inuu ku sugan yahay jaraaxadiisa dhiig fara badani mooyaane wain kaana saatirun haddii saatir uu ku sugan lam yaqdi fi adhari adardaan qabana ma qadaynayo in wudica calaa uhrin haddii tahaaro lagu dhigay fa in wudica calaa xadasin xadas haddii lagu dhigay wajaba nascuhu in la siiyo ayaa waajiba ee fain tacadara hadduu suurto geli waayo tadaafi cala mashhuuri mashhuurdaan ku socona u qadaynaya waxau leeyahay sheekhu qofka u gebageysto liberdin qabow qofka u gebageysto isagoo qadaynaya fi adhari hadhow markay dee qabowgan iyo waxna ka kaco biyaha ha diirsado dabeedna ha soo celiyo ow limaradin yamnaculmaa mutlaqan ama wuxuu u gebagabaystay xanuun biyihii inuu xubnihii oo dhan u isticmaalo diidaya ama maya xubinuun in loo isticmaalo ayay diidayaan walaa saatira xubinkaa wax saaranina ma jiraan oo ama kabnaa ama wax kale qada laguma laha qofkaasi ama xaadir ama musaafir ha ahaado maxaa yeele maradku waa cudur dee caama oo ay dee dhibaato noqonayso soo celintu diintana ilahay dee uxariska dhibaataa nooma gelin ilaa wuxuu leeyahy de qofkii isaga jaraaxadiisan iyo dhaawiciisan dhiig fara badan uu lahaa mooyaane dhiig fara badan oo aan la cafiyeynin qofkii lahaa mooye isaga waa tukanaya dabeedna waa qadaynaya maxaa dee dhiiggaa faraha badan baan macfiyo ahayn oon la dhaaf karaynin wa in kaana saatirun bu ihi haddii xubnaha ama barhkeed wax saaran yihiin sida jabiriya kabna oo kale lam yaqdi fi ladhari adhar haddaan qabana ma qadaynayo salaaddii ma soo celinayo waase goorma in wadaca hadduu saatirka calaa uhrin ku saaray isagoo wayse qaba hadduu kabnaha iyo waxaa saaray wuxuu salaad ku tukada ma soo celinayo haddii laakiin uu xadas ku dhigay oo isagoo waysena uu saaray waxa waajiba inuu nasciyo u siibo hadduu suurto galo inuu saaro ayaa markaa waajib ku noqonaya ee haddii oo markaa deedna u masaxo haddii ay suurtogeli weyda siibitaankiisa si adkaato dee gacantii ay kala dhacaysana oo dabeedna saa ku masuuc ku tukado qada cala mashhuuri mashhuur qowlkaa mashhuur haddaan ku soconno waa qadaynaya maxaa yeelay dee shardigii ayaa la waayey ahaa inuu dahaaro ku dejiyo taanigu wuxuu leeyahay ma qadaynayo cudurdaar ayaa jira oo wax qada ah lama imanayo waxa kale weliba iyagu usii shardiyeen shaaficiyadu marka aan la soo celinaynin in aanu shayga kabnaha iyo waxaasi aanu qabsanin dhulkii saxiixa ee fayooba ilaa maa laabudda minhu wixii lagama maarmaankaha mooye wax kale waynaanu ka qabsan haddii masalan dee balastarka waxooga yar un looga baahno gacantoo dhan dabeedna la duubo ya waxay lein waa la soo celinaya taa adugu inta lagama maarmaankaa hun waa in la saaraa qadaa cala almashhuuri si wardaan ku socno uu qadaynaya allahu aclam